dastuurka lama dhisi karo guddiga adeega garsoorka haddaanu dhisnayn maxkamadda dastuuriga lama dhisi karo haddii marka guddiga adeega garsoorkana ma dhismaayo aan dhahnay maxkamadda dastuuriga ma- waa la dhaqaaji waa arrintii marka annagu waxaan dhahnay maxkamadda dastuuriga ee xuquuqul insaanka maqan markii lasoo dhiso waa dad la dooranaya ma ahane gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga maxkamad dastuuri ahaana loo soo dooranaya guddiga adeega garsoorka loo soo dooran maayo gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaankana xuquuqul insaan ahaana loo soo marka hal laga daayo todobada hala meel way mariyo.
isku qataarmeen marka wixii oo dhan waa la diiday annaga xaggeena kama qataarmin baarlamaanka xaggiisa ka qataarmin waxaa la sheegaa madaxweyne xasan een, cadaalad daridu heerkii gaartay xilligaas in adigoo madaxweynihii dalka ah keys cadaalad darro ah oo qofaa taqaanay oo adigu markhaati camal ka ahayd een, laga xukumay gurigoo lahaa inaad ka bixisay adigu lacagtii ee ay maaragtay laaluushka May- si indaaragti ah maxaa ka jira may may lacag laaluusha annaga maanaan bixin weliga kumana talagelin horta cadaalad darrada in la fahmaa u baahan ma xiliyeysna annaga naga horna waa jirtay waqtigeena waa jirtaa haddana waa jirtaa weli weli nidaamkeena garsoorka sida dastuurkeena tilmaamayo oy dadkeena ku heshiiyeen in loo dhis uma dhisna nimanka anaga joognana waa taa dadaal intaasaan galnay laakiin uma dhisno nimanka naga sii horreeyena waaba duruufu waa naga sii dhib badnaayeen oo waa naga sii liiteen marka kaas waxbaa ka qaban lahaydeen haddaa soo noqon waxaan soo lahayd noqono waxaan leanna waxaan u arkaynay waxyaabaha hortebinta le inay ka mid tahay cadaalad maxaa kaloo qabyo ahaayood islahaydeen waxbaad ka qaban doontaa de wax kasta oo dowladnimada ay yuusuf uu qabyo bilaa way ahaayeen qabyay wad ahaayeenba wax walbaa qabyahay wax dhammaystirnaay oo meeshii la rabay gaareen lalahaa ma jiro wax walba waa bila bay ahayn haddii aan taa ka gudubno eh, hadda xaaladda dalka waad ujeedaa galmudug gobolladii aad dhisteen xilligiinnii oo dhib badan ka soo marteen ayuu ka mid ahaa inkastoo dhammaantoodba dhib laga soo maray wayna sahlanayn Een, sida hadda howlaha galmudug u socdaan seed u aragtaa
horta eh, dadka soomaaliyeed waxaan rabaa fursaddan inooga faa'iidaysa mid inaan u sheego aniga ninkaas afarta sano joogay afarta sano mugay dhammaatana sidaas quruxda badan meesha uga soo tagaana dad badanaa waxaa loo sheegaa ay ku hadaaqaan inaan madaxweynaha xukunka ku haysana iyo kan inay tahay kaas inay tahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda waaye afar sanaa la doortay afartiisa sano uu leeyahay afartiisa sano uu leeyahay taarabkiisa uu leeyahay taas waa qodob cid ku haysataana ma jirto laakiin dowladnimada qofna gaar uma laha aniga mugaan joogay ciladahayga waa la sheegi jiray kii iga sii horreeyay waa la sheegi jiray kan hadda joogana waa la sheegaya sida nidaamkii federalismkaa ee dastuurka soomaaliya uu qorayay oo ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisay ee annagoo aan u darayno in la dhaqangeliyo ee aan wax ka bilowno ee meel aan soo gaarsiinay aniga ra'yigayga waxawaaye dowladdaana sidii la rabay uma maamulin siima horumarinin siima qurxinin bal dibay u dhigtay dib u dhac badan inuu ku yimid ayaan aniga hadda dareensanahay maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah ni- annagu mada- maalan aniga fursadaan sii jirna dadka haddii xataa dhexdooda uu problem ka jiro fursad ay ku xaliyaan ku heshiiyaan asigo. wax aan consensus- khilaafaadka dowlad goboleedyada dhexdooda dhexdooda dadka dadka ilaan qabaa'ilaa degan meeshii qabaa'ilka hadda maalan qabaa'ilaa aa isku imaanaya qabaa'ilaa dadka wixii ila weli waa in odayaashooda dhaqanka waxooda laysu keeno wacyigelin loo sameeyo la dhex fariisto dadka mas-uuliyadda ugu sarreeya dalka ay dhex tagaan la celceliyo la isku tuursan rabo fursadna la siiyo koonfur galbeed waa ogtahay inta ay lix gobol iyo saddex gobol ay isku haysteen ay joogeen inta jeero aniga tegay inta jeero inta tegay lagu mudaaharaaday luga la gubay la waxeeyey la buuqay la waxeeyey maalin eh, ninkaan aan rabnaa inta kalena aan la xirxiraallo kala raacday waa dhihi karna ciidamana waa haysanay ciidamada amisooma meesha jooga waa joogeen oo naga amar qaadanayay saddex kun oo ciidan oo dowladda soomaaliya ay leedahay oo dowladda federaalka ka amar qaataa meesha joogay marna kumaanaan dayin inaan xoogno xoog inaan ku ku xallino mushkiladooda maxaa idinka hortaagnaa inay xoog ku xallidaan miradhal inaanayna wixii xoog aan kusoo saarnahay inayna dadka waxay leeyihiin aanay dareemin Annagu- annagoo dadku waxay leeyihiin aan rabnay inay meesha ka soo baxaan marka waqti dheer ay nagu qaadatay inay ay socotay socotay galmudug marka sideed- sideed biloodaa wadaxaaji marka wadaxaajoodkii iyo roo- kaalintii dowladda dhexe ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedyada meesha ka maqanaa leedahay dowladdu maya dowladda dadka localka ah dowladdu laba waxyaabood laba ciladooda meesha ka jirto maamuladii dhisnaayoo joogay oo shaqaynayay oo dowladii wada shaqayn fiican aanay la lahayn oo aanay tixgelintoodii iyo waxay mudnaayeen iyo dhegaysigoodii iyo soo dhaweyntoodii aanay haynin maxaa u sababaa isleeda maxaa u sababaa isleeda taas aragto sida adiga hadda aad dhehaysa bilowgii ah awoodii dowladii dhexa la daciifinayaayo nimankaani dowladii dhexeeba challenge garaynayaanay u aragtaa war dadka soomaalida sidaan ku heshiiyey haddii laga baxayo xataa dadka soomaaliyed inta isu yimaadaan waana anfici waaya federalismka waa ka baxnay aan dhahno laakiin ninna xaq uma laha wixii lagu soo heshiiyey inuu asaga rabitaankiisa uu ku bedelo taas waa qodob waa qodob waxaan qabna marka aniga waxaan qabaa marka maalan nidaamyadaa dhacay dal- eh, koonfur galbeed waqtigaa ka dhacay inta waqtigaa ka dhacay dowladdu inaan dadka la dad kale inayna jajuubin waa inay ka ilaalisaa ayaduna waa inayna jajuubin laakiin dowladda hadda waxaa la dareemayaa inay dadka jajuubin.
laakiin waxay dhihi karaan dana siyaasadeed ay leeyihiin madaxa ayaga eh, saaxiib la ah oo doorashana waa soo socotahay sidii adinkuna xilligiinna aad samayseenoo asxaab saaxiibadiin dad ah inay soo galaan inay saas u fakarayso lagama yaabo maya waa u fikirayaan waana u fikiri karaan waana mana ku eedaynaa inay u fikiraan ninka siyaasiga ah ninku ra'yi ah inuu talada meeshaas qabto inuu ku fikiro madaxweynaha iyo tiimka ma- maanta xukunka hayaa dad ayaga la fikir ah inay dowlad goboleedyada ka soo baxaan inay isku mashquuliyaan anay dhib kuma arko broceska waa waxaan dhib ku arko sida lo- sidee lagu soo saara qofkii aniga saaxiibkii ahay xoog iyo qoray iyo dadka in la dilo iyo in la xiramaan kusoo saara mase influencigayga siyaasadeed iyo waxbaan gadaal maray iyo waxbaan ka daba shaqaynaa dadka dhexdiisa dadkii oo raalli aan kasoo dhex saara laakiin in la goofur galbeed wixii ka dhaca waa ogtahay haddana khatar kale galmudugay kasoo socotaa maxaa isleedahay galmudug way ka dhici kartaa wallaahi dee galmudug haddaan si fiican loo maarayn khatar xoog la tii koonfur galbeed ka darnaata maxaa maxay tahay khatarta imaan kartaa in laysdilo hadda Soomaaliya- dowladii way tagtay ciidan ay geeyeen ahlu sunna ciidankooda ciidankay ku biiraan xal ma aha waxaan rabnaa inaan isla fahmo dalkan dowladuu lahaan jiray nooc kasta ha ahaatee muxuu u dulmay laba boqoloo kun oo ciidan ah oo diyaarada hawada ku jira iyo maraakiib badda gandaala xambaarsan oo badda maraayo ayaa dowladda dalkan joogta ay lahayd labadii boqoloo kunoo ciidanka ay dowladnimada waa celi waayeen dadku markay dowladda naceen war horta konseptiga dowladda in qora lagu difaaco ah inuu ka yimaado dowladdu qaanuunkaa qora lagu difaaci karaa iyo askari laakiin rabitaanka siyaasadeed ee shacabka askari laguma difaaci karo iyo qori waxa inay noo kala cad yihiin aa la rabaa askarigu qaanuunuu ilaali karaa qodob qaanuuni ahoo jiro oo ilaali karaa laakiin markaad as- hadda fiiri maalan maxaa dhacayo askartii siyaasadii la dhexgeliyay dadka xira dila kala raacdeeya u diida waxeeya maxaa imaanaysa marka askarigii soomaaliyeed oo aniga askari ii ahayo qawaaniinta inuu ii ilaaliyo la rabay uma arkaya yuusuf xasan wiil u shaqeeyaan u arkaya tuug waayaan le wax ka jira mala mana aaminaayo mana yeelaayo qawaaniinta inuu fuliyo xataa berri ma ka yeelaayo laanna qawaaniinku waa fulitika waxaan leeyahay hebla u shaqeeya marka waxaan rabaa aniga wax soo lagama yaabo ciidanka etoobiya ee hadda la geeyey meesha eh, inay amniga xasiliyaan oo ciidankii hore xe- xoojiyaan Yusufow, waa kugu si celinaa- doorasha u dhacda waa kugu celinaa dadku hadday aaminsan yihiin inuu amniga saxi- saxaayo ayuu amniga saxi karaa dadku haddaanay si kastoo asiga uu sax u yahay dadku haddaanay aaminsanayn inuu amnigoodii saxayo ma sixi karaan see lagu sixi karaa marka doorasho xor oo xalaala inay ka dhacdo galmudug galmudug waxaa lagu sixi karaa beelaha galmudug inay isku yimaadaan fursadna la siiyo waqtigii doonta ha ku qaado bil iyo laba iyo saddex iyo afar ha ku qaadato fursad in la siiyo meel wada fariistaan ay wada hadlaan dowladuna ay fududayn qarashka halaaluushta ma dhahayo qarashkaas fadhiga ay ku fadhiyaan iyo isu keenistooda iyo meesha ay ku shiraan amniga sugistiisa iyo waxa u qabato laakiin yaanay dowladdu muxuu ahaay hadda dow- hadda dowladdii waxay leedahay dib u heshiisiina la sameeyey qabaa'ilka wuu soo dhammaaday haddana waxaa la qabtay eh, waqtigii doorashada road mapkii eh, lagu samayn lahaa maalintii baarlamaanka la dooran lahaa maalintii madaxweynaha la dooran lahaa wixii oo dhan iyo nidaamkii oo dhan waa la sameeyey nidaamkaasma waxaa leedahay waxaa ka dhiman oo dib u heshiisiin uu u baahan yahay weli dee aniga keligay inaad ku jajgaraysa marka horta inaad deegaankii inta tagtid dadka soo waraysatada fiicnaan lahayd laakiin aniga waxaan qabaa eh, dowladda weli fursada u furan in oo jadwal loo sameeyo oo dowladdu jadwalka ay hagaajiso ay dhaala sidaan inay wax u dhacaana la rabaa taas lafsadeeda waxaa la rabaa in laysla ogol yahay dadka in laga tixgeliyo loo warsado dadku haddii xataa waxaan isqaadan karin ay ku dhawaaqayaan ama ra'yi aan isqaadan karin ay soo jeedinayaan dowladdu mid dhexo laakiin xilligiina ustaad xasan eh, madaxweyne eh, ahlu sunna iyo idinka xataa xoogaa isticmaasheen dagaala idin dhex maray dowlad dhisida naguma dhex marin annagii ahlu sunna muxuu idinku dhex maray dowlad dhisida naguma dhex marin wasiirka arrimaha gudaha aan intaan dirnay ahlu sunna oo dhuusamareeb haysato yaa intuu u tegay oo ofar siyaasadeed sidaada dowladdu ay leedahay oo dhan aan u geynay ahlu sunna waa diideen da- waxbay soo dalbadeen waxay soo dalbadeen annaguna waxaan u aragnay walax ayna galmudug ku dhismayn inay tahay oo rabitaankooda zaa'id ahaa qabaa'il laysku keeno laysu jiijiidayo koox iyadoo aanan qabiil ahayn waxa ay dalbanaysay waanu annaguna waxbaan u afargarayn dooraan siinay gorihii baarlamaankaan door ka siinay eh, xukunka iyo tartankalaan door ka siinay ayaguna doorkaan aan siinay way dhaliileen waa diideen hadday diideenna hala qajajciyo hubkaa laga dhiga maanaan dhihina waa dhaafnay fursad kale in la sii siiyo waqti la siiyo ayadoo- marka isku dhaca ma ahayn qorshe lagu talagalaad leedahay isku dhac uu ahaa waqtigii dowlad dhisidda oo galmudug ay jirto isku dhac ma jirin isku dhac waa ka horreeyay kasii hore u ahaa. ma jirin galmudug daraaddeed dagaal ahlu sunno iyo dowladdu dhexmari ma jirin
waa hagaag Eh, hadda siyaasaddii waad u jeedaa meeshay ka deganayso Eh, madalaad samayseen waa hadasheen idink inta isku tagteen adigii madaxweynihii ka horeeyey eh, mudane sheekh shariif Een, een, siyaasaddii cakirantay kadibna madaxweynihii ayaad kulan ye- la yeelateen kulankaas dhanka xukuumadda wax waroo ka soo baxay ma jiro ilaa hadda adinkaa ka hadasheen maxaad nooga sheegi kartaa oo is leedahay waa la isku afkartay
maalintii aan madaxweynaha ka soo noqonnay ee statementaa sameynay magaca madasha magaca madasha anigaa ku hadlay
markaad u tagteen madaxweynaha markaan kasoo noqonnay maalintii markaan soo joognay saddex saacadood ka badan madaxweynaha isa soo fadhin wax badanaan kasoo wada hadalnay wax badanaan kusoo ballannay in la dhaqaajiyo wax badanna in dib kulamo dambe looga hadlo wixii farsamo aana farsamo loo diro wixii siyaasi aan siyaasad looga hadlo aniga madaxweynihii hore madaxweyne shariifna waxaan wakiilka ahaynay lixda xisbi ee madasha ku jirto oo ayagaana dirsadeen markaan annaga madaxweynaha qodobada aan maalinta meesha ka sheegay shanta qodob ugu waaweynaayeen wixii aan madaxweynaha kusoo ballannay oo kusoo heshiinaynahay waa sheegnay maxay ahaayeen qodobada dee yusuf oo it's on the record way way way duuban tahay waana la ogyahay Eh, waxay ahayd muxuu ahay eh, doorashada muddo kororsi inaanu jirin Eh, dalka doorasho inay ka dhacdo waktigeedii ay ku dhacdo Eh, doorashada dhacaysa iyo siday u dhacaysana in laga wada tashado in laga wada yaa ka wada tashana aad ku heshiideen dee saamileynta siyaasadeed wax la yidhaahdaa jira mogtahay dowladda federaalka dowlad goboleedyada xisbiyada hadda samaysmayo sharciyada haysto i- iyo dadka soomaalida xitaa bulshada rayidka annaga eh, hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban inaan samayno saddex iyo toban shir ayaan xamar ku qabanay toddoba shirna dowlad goboleedyada iyo dalka dibaddiisaan ku qabanay kabacdiyaan hiigsigaa lasoo dhigaloodgarayaa la keenay oo heshiis ku wada gaarteen wada dadka dhan jira ra'yigoodii markii la soo arooriyey waxay iska qaadan kareen suurtagalka ah ayaan ka sameynay iyo inaanay waqti kororsiima imaanin dad badan oo siyaasadda ku jiro oo aniga aan saaxiibanahay iyo kuwo madax waaweyn ah oo siyaasadda ku jiro kororsiimada waxaan war fursad aan helno doorashada waa keeni karnaa ay qabeen anina waxaan dareemaya dowladnimadu inay kusii daciifto moogiye haddii oon wax kor- ku darsanno in- laanna awood sha- xaq sharci uma leeyahay marka adaa diiday inaad ku darsataan anigu waa muuqda waa caddahay shala maantana weli waa cadyaan ma qabo in maalin lagu daro waqtigii dadku ay bixiyeen doorashana waa la marka qaban.
qodobadii aad ku heshiideen oo madaxweynaha oo doorasho in la qabto inaan oo Kororsi lagu inaanay heshiiyo jirin aan madaxweynaha ku heshiinay doorasho in la qabto waqtigeedii lagu qabtaan ku heshiinay doorashada in laga wada heshiiyo doorashada qabsoomayso sida loo maamulaayo waxaan ilaa iyo hadda maxaa ka fulay arrimahaas kaadi marka waxaa ka mid ah dastuurka in la ilaaliyo maxaan ku idhahdaa xuquuqda muwaadiniinta in la ilaaliyo waxaa ka mid ahayday muxuu ahaay eh, eh, xaqa qofka muwaadinka uu leeyahay oo dastuurka in la ilaaliyo waxaa ka mid ahayday amniga iyo ciidamada amniga in la taageero oo loo wada istaago wax badanaa ka mid aha annaga dhinaceennii wixii aan kusoo ballannay waa kasoo baxnay madaxweynaha waa u- dadka waa u sheegnay
in la heshiiyaa u sheegteen in la heshiiyo oo waxaasna lagu heshiiyey waxaasna ay dhiman yihiin oo ay soo socdaan si darro dowladdu ma sheegin niyad same uma qaadan annaga dowladda inay sheegi weyda xafiiska madaxweynaha iyo xukuumadda iyo inay sheegi waayeen oo ay dhihi waayeen odayaashii meesha yimid ee madasha wakiilka ka ahaa waxaanan ku ballannay wixii annagu aan sheegnay xataa haddii aan wax zaa'ida oo aan meesha ku jirin aan sheegna xataa ayagu mar walba way xaq u lahaayeen waxaas waxaasna waa ku ballanay waxaas waxaasna kumaanaan ballamin inay dhahaan marka maxaa u qaadateen inay ka hadduweyso inayna da- inayn dhab ka ahayn madaxweynaha wixii aan kusoo heshiina u qaadan madaxweynuhu inaana dhab ka ahayn dib ma ula hadasheen mar kale horsee wax u jiraan ma dhahdeen sideedaba annagu madaxweynuhu inuu asaga na soo raadiyay mooga annagu ma- ma- ma- mama raadi karnaba maxaa diidaya inaad waa raadisaan isku daynay intaasoo jeeroo horaan isku daynay isku daynay madaxweynaha annagu ma heli karno madaxweynuhuna sidiisaba isagaa laga rabaa dadka inuu reach out waxa la yidhaha uu sameeyo uu raadiyo leanna ninkaas biisigaa mashquulkaa oo ama safara ku maqan ama dalka howlihiisa hadda maadaama madmadow iyo niyad xumi ay soo ifbaxday oo tafsiirkaas hadda bannaanka u soo baxay maxaa tallaabaha samaynaysaan wallahi dee annaga awal baxsbii siyaasadeedaan ahayn dareenka dadkaan siyaasadeed dad dareenka siyaasadeed ee dadkaan aan ka turjumaynay tii un baan wadnaa siyaasiyan inaan u hadalno weli waraysigan ka hor ee warka aan kuleeyahay maanan dhihin Mhm, Ee, madaxweynuhu ballantii inaanu ku taagnay inaan dareensannahay mhm.
annaga weli xataa dadka lamaanan wadaagin waraysigan ka hor waa isku dayna madaxweynaha fariinteen inaan gaarsiino u sheegno dhahno sidaan sax ma ah ma ayan suuroobin marka haddee annagu wanaagaan ka wadnay niyad samaanaan ka wadnay dadkeenna dad badan oo ka mida madaxweynaha inaan la kulanno ma rabin inaan la kulanno madaxweynaha u tagno la fariisanno la kulanno dadkeenna dad badan oo ka mida laakiin maxaa isugu weydeen inta eh, baarlamaanka uu ka doodayo sharciga doorashada oo dib u habeyn uu ku soo sameeyey maxaa u degdegaysaan maanaan degdegin oo wax aan ku hadlayno dhanba qaanuunkay ahayd dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa qoraayo muddada baarlamaanka iyo madaxda la doortay waa afar sano lamana kordhi karo dastuurkay ku qoran tahay.
laakiin haddii Ma la baarlamaanku isku waafaqo in la ko- baarlamaanku korarsado ka waran sheegin. baarlamaanku isuma kordhi karo sidoo kale ayadana qaanuunaa jira dhahayo baarlamaanku isuma kordhi karo isaga isma dooran asiga mandatetka asiga isma siinin isuma kordhi yaa wax kordhin kara yah yaa wax kordhin in kara laga heshiyo siyaasiyan maadaama wixii muddadii mas-uuliyadda baarlamaanka iyo madaxda la siiyey ay dhammaadeen hadday tahay marka madaxdu inay ka shaq oona la arko horta weliba layskuma raacin inaan doorasho la qaban karin moogtahay doorasha la qaban karaanba anagu joognaaba marka waayo nuuca doorashada aad u rabtaan idinku waa nuucee nooca ugu fiican oo dadsuurka iyo qaanuunka qabaan qabnaa haddii taas aan la qaban karin inaan laga tashan annaga waxaan rabnaa waxa doorashada inay dhacdo sida dastuurka qaba loo qabto qof kastoo soomaaliyeed ay doorashada ka qayb gasho kulli aan rabnaa hadday dhici karto sida qaanuunku u tilmaamay bilxaraf doorashadaan rabnaa inay u dhacdo laakiin aad- haddaanay ma- u dhici karin.
madaxweyne xoogaalaa tahay waxyaabo badan aad ogtahay inayna dhici karin in caqabaad jiraan marka markaad qiimayso oo ka xasan sheekh ahaan ka mas-uul madaxweyne aqoon-yahan eh, goobjooge intaasoo dhan adoo ahoo joogtido dalkii eh, nasiib u yeelatay madaxweyne ku nool inaad tahay Eh, waa in- maxaad is leedahay qaabkeed is leedahay way u dhici kartaa doorashada horta iyadoon la isin dhatirayn fiiri horta mas-uuliyadda dalka inay doorasho ka dhacdo dowladdaa ka mas-uula madaxweyne horena ka mas-uul maaha xisbi ka mas-uul maaha dowlad goboleedka madaxweynaha joogana ka mas-uul maaha waxna waa inaan kala garanaa annagu mar walba dowladnimo waa waxaan ka hadlayna yuusufow dowladnimadana qawaaniin iyo nasuus deganoo la garanayo ayay dowlad ku tahay haddii mushkila ay timaado sida qawa- qaanuunka waxaa loo dejiyaa mushkilad dhacday berri si aanay usoo noqon ama mid dhici doonto laga baqayo xalkeeda qaanuunka loo dejiya laakiin haddana adduunyada waxaa dhici karto mushkilada inay dhacdo loo waayana qaanuunka meel ayna uga qornayn markaas waa in qaanuun loo sameeya si qaanuun loogu sameeyana waa- marka waxaan qabaa doorashada dastuurka iyo qawaaniinta dastuurkaa tilmaamayo Ee, sharci kastoo doorashada waa inuu dastuurka ka oo compatible waa inuu ka dastuurka u yahay mid maxaan ku la jaan qaadi kara inuu yahay waay marka waxaa muhiimka asalka waa dastuurka yaa waxaan qabaa aniga doorashada sida dastuurka u qaxay